maalmo mudaharaadyo iyo deganaansho la-aana ayay u tahay dadka ku dhaqan magaalada xuduudda ku taala ee beled xaawe ee gobolka gedo halkaasoo ciidamada kenya ay ka dhisayaan derbi dheer oo xuduudda beled xaawo oo soomaaliya ah iyo mandheero oo kenya ah kala xiraysa wararkii ugu dambeeyey waxaa inoo haysa saare cabdi axmed oo stuudiyaha igu wehlisa guryaha degmada beled xaawo ayaa qayb ahaan gudaha u galay dhismaha derbiga xuduudda kenya ay ka wado inta u dhexaysa magaalooyinka beled xaawo oo soomaaliya ah iyo mandheera muddooyinkii ugu dambeeyey qaar ka mida dadka shacabkaee guryahooda la dumiyey amaba qayb ahaan dhinaca kale derbiga aawadiis ay marayaan guryahooda ayaa waxaa ka mid a hooyo magaceeda ku soo koobtay sacdiya oo leh afar caruura kana mid a dadka muruqmaalka ku shaqaysta ee degmada beled xaawo waxay ii sheegtay in gurigeeda xalay aysan baryo gelin oo ay kasoo barakacday hooy alxamdulilaahi aniga afar cunug baan wataa oo haddee nina aanay qabin guriga hadda laiga soo barakiciyna wallaahi waxaan kugu dhaaranhayaa dhagax anoo qaadahaya aliyoon baan ku dhisa xaalka baayo waan soo barakacna xala roob baa nagu daaya wallaahi anigaan kula hadlaya alaabtayda banaankay ku qoyday baldoos baa guryihii dabada laga soo geliyey oo dumis baa nagula bilaabay haddii haddii wixii dhagax tuur aan sameyn qori naguma soo rideen badanaa iyade shacabka maaragtay uu banaanbixi lahaa ama wax sameyn lahaa ciidankii maamulka dadka layanhayo oo xirhayo oo xabada ku ridahayo inay ka hortagaan inay maaragtay iska ceshaan intaasaa la didan yahaaba waa wax ayaga raalli ka tadishay teeda kale dawladda kenya maamulka ninka hadduu garabna siinayo namada hadlayseenba soo maaha dhanka maamulka ayaa ilaa iyo haatan aanan ka hadlin arrinka dhismaha xuduudda oo si dardara wakhtigan ku socda derbigeeda iyo sidoo kale dadkan barakacaya iyadoo waayadan dambena ay jirtay xiisad ka dhex eloogsanayd dadka shacabka ee degan beled xaawo gaar ahaan kuwii xuduudda dhinaceeda xiga iyo sidoo kaleeto ciidamada kenya ee derbigaasi dhismihiisa wada axmed ismaaciil maxamed oo ah xildhibaan ka mida baarlamaanka jubbaland ayaa ii sheegay in arrinka xuduudda uu yahay mid heer federaala dowladda dhexe ee soomaaliya ay tahay inay ka hadasho xuduudka sidiisaba sharciga xuduudaha waxaa iskale ee dawladda federaalka uu hoos yimaadaa inta badan waana qaanuuniyan ama sharciyan weeye marka ciida haddii ribood annaku aan gaadhsiinay inagu waa la hadal dawladda federaalka madaxweynehana waa la hadlay annaguna waa la hadal waxaan nidhi xaalad xun baa meesha ka jirto in la dijey loo baahan yahay shacabka in la dhexgalaa la rabaa arrintii waa arrin maaragtay u baahan degdeg in wax looga qabto marka annaga waajibkanaw inaan dawladda federaalka ana gaadhsiinayay madaxweynehanaguna inuu dawladda kenyana la hadlo iyadana uu la hadlo labadaba way labadana waa la hadlo laakiin idoonu ma garanayno sababta wixii ay usii socdaan ilaa hadda sidoo kale xildhibaanadii aan la hadlay waxaa ka mid a shire cabdi coley oo isna ka mid a maamulka jubbaland xildhibaanadiisa wuxuu ii sheegay inay la kulmeen maamulka jubbaland xaaladda adag ee ka jirta xuduuddana ay la wadaageen dawladda dhexe ee federaalka ah saaray adoo maasan saaka u dambeysay annaga oo labaatan xildhibaan ah oo wadana guddoomiyaha baarlamaanka dowladda jubbaland waxaan la kulmay wasiirka amniga waxaan la kulmay madaxweynaha dowladda jubbaland arrintaana isku si ayay noo xanuunjisay arrintaasna madaxweynaha dowladda jubbaland wuxuu eeda saaray macnaha u gudbiyey dowladda dhex waayo maalinkii arrinta ay bilaawatay intaa dhexdan wuxuu la hadlaayey oo habeeni dhaar uu la hadlaayey senatarada xildhibaanada aqalka golaha shacabka madaxweynaha ra-isul wasaaraha cid walba intaas la hadlay walaa war xaduudda dhibkaasaa ka tahay idinkaana xaduud dalka u shaqeeya u sarreeya oo mataqaana federaalka ah arrintan kala hadla kenya ayuu lahaa saaka u dambeysay annagoo la fadhina wuxuu wacay madaxweynaha federaalka wuxuu wacay ra-isul wasaaraha wuxuu wacay golihii xildhibaanada dhammaanna uu u sheegayey arrinta shacabka lagu haayo dhibka ka dowlad ahaan jubbaland inay aada iyo aad uga xun yihiin raalli aan ka ahayn in dowladda dhexe si degdeg arrinta wax ugu qabato guud ahaan arrinkan ayaa saameyn waxa uu ku yeeshay dhinacyada nolosha ee dadka ku kala nool labada gebi ee beled xaawo oo ah soomaaliya iyo sidoo kale mandheera oo kenya ah oo dhowr iyo soddonkii sane ugu dambeysay si weyn isu dhexgalay waxaana istaagay gaadiidka isaga kala gooshi jiray labada magaalo ganacsigii iyo ardayda kumanaanta ah ee dhinaca soomaaliya ka tallaabaya xuduudda beled xaawo waxaa la arkayay labadii cisho ee ugu dambeysay gaadiidka gaashaaman ee kenya oo jooga xuduudda derbiga laga dhisayo iyo sidoo kale shacabka oo qaarkood mudaharaadyo ka sameynaya halkaasi arrinkani ayaa waxa ay soo jiitamaysay dhowrkii bilood ee ugu dambeysay oo si weyn ay u soo baxdeen rabitaanka kenya ee ah inay hirgeliso derbigaasi oo ay sheegtay inuu yahay difaac xuduudeed ay ku adkeynaysa amnigeeda dhowr jeer oo horey waxaa booqday magaalada beled xaawo wasiiro ka tirsan dowladda dhexe ee soomaaliya oo wasaaradda arrimaha gudaha wasiiradooda ay ku jireen iyo sidoo kale saraakiil ay wehelinayeen xubno ka mida maamulka jubbaland inkastoo booqashada iyo wadahadallada dhinacyada kenya iyo soomaaliya aysan si rasmiya u baajinin dhismaha derbiga kenya ee xuduudda aad baad u mahadsan tahay saara warbixintaasina intaasi aanan kaga gudubno